asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawada halkani waa telefishan qaranka soomaaliya si toos idin kaga imaanaya xaruntiisa magaalada caasimada muqdisho waxaadna kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka toddobaadka oo ah barnaamij toddobaadlaha oo looga hadlo guud ahaanba isbuucii aan soo dhaafnay waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada soomaaliyeed markaasi ay isleeyihiin ama aan isleenahay in loo faahfaahiyo waxaan toddobaadkan barnaamijka kulanka toddobaadka aan kaga hadli doonaa sida in badan oo dadka soomaalida ay la socdaanba abaaro baahsan ayaa waxa ay ku dhufteen gobolada dalka oo guud ahaanba dadka soomaaliyeed goboladaasi ku dhaqan ay si weyn u saameeyeen oo abaartaasina ay dadkii iyo dunyadaba si isku mida ay u taabatay waxaa si arrimahaasi wax looga qabtana dowladda soomaaliya waxa ay sameysay guddi ka jawaab bixiya islamarkaana howlahaasi u dhunduleyla oo wax badan kala socda si gurmudka dadka soomaaliyeed dhibaateysan loo gaarsiiyo waxaan stuudiya hadda ila joogaa qaar ka mida xubnaha guddigaasi oo arrimaha abaaraha iyo dhibaatooyinka intay baaxadda la eg tahay iyo gurmudka loo sameynaya dadkaasiba mudmaalmihii lasoo dhaafay si weyn uga howlanaa waxaan ugu horeyntii doonayaa inaan soo dhaweeyo xubnahaas guddiga ee haatan stuudiya ila jooga oo kale ah cabdi maxamed cabdi axmed maxamed baafo iyo axmed dhiblaawe xasan oo ka mid ah xubnaha guddigaasi oo aada u fara badan sidoo kalena ay qaar ka mid a xubnahaasi oo batuulsha axmed gaballe ay ka mid tahayna ay dhowaan nagu soo biiri doonto sidoo kale barnaamijka intaan ku guda jirno daawadayaasha waxa aan fursad u siin doonaa oo teleefonada ay soo wici karaan oo halkaana waxyaabaha ay la xiriira sida loo jawaabi karo iyo weliba aragtida guud ahaanba dadka soomaaliyeed si dhibaatadaasi ay loo wacigeliyo ayna u ogaadaan sida ay baaxadda iyo abaarta dhibaatada ay dadka u geysatay hase yeeshee ugu horeyntii waxaan doonaya inaan soo dhaweeyo cabdi axmed maxamed baafo oo xubnaha guddigaasi ka mid a islamarkaana arrimahani in muddooyinka dambe ku howlanaa bal waxaan rabaa wasiir qof oo in badan marka abaaraha in laga hadlaayo dhinaca kale beeraha iyo waxyaabaha la xiriiran qof wax badan ka yaqaanan waa tahay bal soo dhawow wa waxaan rabaa awalan inaan mahad ballaaran aan u celiyo televishinka qaranka soomaaliyeed fursada tan guddiga ay siiyeen in ay ku wargeliyaan dadweynaha hadda meesha wax marayaan annaga waxaan saad xusuusato ay qiyaastii bil ka hor ayaa la magacaabay guddiga kan waana guddi xeer qarana oo macnaheeda ay tahay isugu jira dowladda federaalka dowlad goboleedyada oo wasiiro ay ku jiraan oo dowlad goboleedyada ka socda wasiir axmed uu ka mid yahay axmed riblaa uu ka mid yahay oo hadda kelmadug isagana ka ah wasiirka xoolaha iyo beeraha ka ah waxaa kaloo ku jira bulshada rayidka dad wakiila ka ah intaasoo dhan waxaa looga dan lahaa in dadka la dareensiiyo dhibaatada soo socota inta ay la eg tahay midda hadda lagu jiraa inta ay la eg tahay abaabulkan uu ahaado mid isku xiran oo laysku wada raacsan yahay mudnaanta meesha la siin lahaa iyo sidii loo qaban lahaa oo ayan u dhicin meelna inay maxaan ku rahda wax badan oo gargaar ay hesho meel kalena ay meel ebera kusoo dhacdo maarata marka xiriirintaas ayaa guddiga loo sameeyey waxaana waana markii u horreysay guddi noocaan oo kale la sameeyey awal waxaa dhici jirtay dowladda federaalka inay guddi dhexe ay sameyn jirtay laakiin kan waxa weeye waa guddigii meel isugu keenayo dowladdii federaalka ahayd iyo dowlad goboleedyadii meel isugu keenaye saad og tahayna dowlad goboleedyada waxay dhammaantood hadeertaan wada leeyihiin guddiyo gargaar abaar ayay leeyihiin oo xiriiriya howlaha gargaarka ee ka socda meeshaasi ka socda dowladnimadeena
waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya cod nadiifsana ummadduu u shaqeeyaa shaksina gaaru ma leh jumac weeye ifaaya waana shaar qarameed wanaag shaaciyo weeye waa idaacaddii idaacadaha codkaaga xor baad u tahee ra'yigaaga ka dhiibo how maqal midku macquulsanay ma yahay lagu murmima raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mahagarane waanu howlgalaa martidaan hurinaa kala hubnaa haqabdiraa u heedsanaa dadwaynahan hanuunin
askari dhaacadaan ahay armigaygaan u adeegaya askari dhaacadaan ahay armigaygaan u adeegaya amniga dadkayga dadkaygaan u ordaa hadiyo jeer amniga dadkayga dadkaygaan u ordaa hadiyo jeer askari daacadaan ahay arligaygaan u adeegaya askari daacadaan ahay arligaygaan u adeegaya amniga dadkayga dadkayga ku ordaa hadiyo jeer amniga dadkayga dadkayga ku ordaa hadiyo jeer Amalkiisaan mariya, amalkiisaan mariya. Please, banaho, ilaaliya nafyama. Please, banaho, ilaaliya nafyama. Rabbi ilaha uma arhamo, abaalkiisaan mariya, abaalkiisaan mariya.
soo barakacay oo abaarta ay ku soo riixday meelihii waaweynaayo dadka ay deganayeen oo magaalooyinka alla maasantay Eh, bal wasiir adna kolley guddiga waa hawsha uu wada way ballaarantay sida uu eh, ninkan uu- wasiirkii hore ee islamarkaan khabiir dhanka waxyaabaha beeraha iyana marka maxaa ku dari lahayd oo oo dhanka marka la- laga hadlayo dadaalada guddiga ilaahay haatan uu wado iyo sida deegaanada ay u kala yihiin bismi illaahi raxmaan raxiim telefishinka qaranka runtii aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa waa warbaahinta uu mat- ku hadasha afka dowladda matasha qaranka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed aad baan uga mahad celinayaa eh, muhiimadda ay siiyaan mar kastaba xaaladaha ummadda soomaaliyeed ay ku sugan tahay Eh, intaa kadib runtii markii laga hadlayo abaarta oo soomaaliya ka jirta waxaa la yidhaahdaa waa abaarihii ugu daraa ee soo maray meelaha qaar xilli afar xilli roobaad lama helin Eh, qaarna way yaraayeen roobabkoodu qaarna maba la helinba guud ahaan oo roobka kama uusan di'in taasina waxay keentay runtii abaartu inay saameyn weyn inay yeelato guddigan qaran ee gurmadka abaaru runtii waa tallaabada ugu horeysay ee la qaaday ee ummadda soomaaliya dhankeeda loo qaaday Eh, waxaa loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inuu gaarsiiyo kuna wacyigeliyo inay ka qayb qaataan in la badbaadiyo dadkaas dhimanaya runtii markii la yidhaha abaar waxyaabaha ugu badan oo ay keento oo ugu daran waa masiibooyinka ugu daran ay ka mid tahay abaartu sababtu dadka iyo duunyada iyo iyo dhirta wax ay reebaysahay ma jiraan intaa markay dhalato keliya ma aha waxaa ka dhasha eh, cudurro ayaa ka dhasha waxaa ka dhasha sidoo kale abaartu ay sababtaa eh, inay yimaadaan isku dhacyo colaado tusaale markaan soo qaadano eh, runtii markii abaartii ay dhacday dhulku aad uma kala roonin laakiin markii la yidhaha webiyada oo kale dhul kale ayaa u roonaa La- laga soo bilaabo marka somalilan puntland galmudug dadkii deganaa inta badan way soo barakaceen ilaa toddobaatan kun oo qoys ayaa kusoo barakacday gobolka hiiraan oo kale iyo shabeellada dhexe Eh, runtii taas oo kale waxa ay keentay in tiradii dadka ay isku badato waxay ke- keenaysaa marka in la isku dhaco waxay keenaysaa in cudurra yimaadaan waxay keenaysaa cariiri iskaasati oo xagga daaqi ah inuu yimaado arrimahaas marka waxay ahayn arrimo runtii issue weyn oo oo khatar ah taasaa marka waxay keentay guddigan qaran in la aas-aaso oo runtii arrintaa lagu baraarugo oo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dadka laftooda isku tashi inay sameeyaan in la- in laga shaqeeyo hadda marka xaaladda abaartu meesha ay marayso runtii way ku kala daran yihiin waxay soo bilowday somaliland waxaa ku xigay puntland waxaa ku xigay eh, galmudug oo kale waxaa ku xigay maxaa la yidhaahdaa koonfur galbeed oo kale Eh, meelo badan oo sidaas oo kale ah runtii jubbaland oo kale oo gobolka gedo iyo meelahaas oo kale aaday runtii saameyntu ay u u lahayd intaa markii ay dhacday kadib ayaa haddana waxaa soo baxday in loo kala adkeysi badan yahay abaarta lafteedii dadna abaarta way yaqaanaanoo khibraday u leeyihiinoo way ku dhici jirtayoo way adkeysiay leeyihiin dadna dadna way ku cusub tahay waxaa kaloo kala duwan dadka qaabkooda kala duwan nolosha dadaa xoolaha ku tiirsan noloshooda dadna beeray ku tiirsan dadka beeraha ku tiirsanaayoo kale sida koonfur galbeed oo kale ee- ee baay iyo boqol iyo runtii sida aad u barakacayaan oo meeshii yani si deg deg ay kusoo banaynayaan Eh, meelaha qaarkood gargaaraa la gaarsiiyey meelaha qaarkood gargaarkii ma gaarin meelo waxaa jira gargaarka uusan gaari karinba oo dhulka hadda ay haystaan oo kale eh, nabaddiidka oo kale runtii caqabado fara badan oo noocaas way jiraan guddigan marka gurmadka abaaruhu waxa uu jeediyey baaqiyo waxa uu ka hadlay eh, wax badan inay ummaddu isku gurmato meelaha ugu waaweyn wax ka rajeynaya beesha caalamkan wuu u qeyla dhaamiyey sidoo kale wuxuu u qeyla dhaamiyey ummadda soomaaliyeed Eh, maxaa la yidhaahdaa laakiin waxa ugu weyn wax ka sugaya ummadda soomaaliyeed waa inay isku gargaaraan oo dadkooda ay badbaadsadaan oo ay gacmaha isqabsadaan runtii aada umahadsanta aada mahadsantahay Eh, daawada sidaan hore idin kugu sheegnay haatan waxaan ugu soo biirtay eh, batolish axmed gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya islamarkaana xubinka ah guddigaani eh, bal gudoomiye wax badan kaama horeyn laakiin waa arrimaha labada mas-uul ee horta meeshan fadhisay ay ka hadleen oo ah dhanka gurmadka abaaraha iyo isku dubaridka howlaha marka eh, howlahani hadda socda ee guddigan qaran loo xilsaaray oo ah inay u gurmadaan eh, dadka soomaaliya dhibaatooyinka dhanka abaaraha ay saameeyeen bal dadaalada ilaahay tan socda soo dhawow آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، runtii aadaan ugu faraxsanahay maanta fursadan ayna siiyeen s n t v Eh, waana runtii mid eh, ku aadan dhibaatada abaaraha iyo baahida guddigu intay sheegeen waxaan ku kordhin lahaa soomaaliya waxay soo martay abaaro fara badan laakiin anigu waa dhalinyarahay waxaan maaragtay ka xasuustaa eh, abaartii la dhihi jiray dabadheer abaar kaloo waxaa jirtay eh, iyaduna dhacday eh, markii eh, sanadku ahaa labada kun iyo koob iyo tobanka oo urdugan uu soomaaliya usoo gurmaday ama indhaha adduunkaba usoo jeediyey abaaraha marka way kala ayaan daran yihiin Eh, tan waa mid ayaan daran oo ku soo aaday eh, iyadoo weli ummadda soomaaliyeed aysan si dhab ah dowladnimadeedii iyo nidaamkeedii iyo maaragtay dhaqaalaheedii una u dhismin Eh, waa mid maaragtay haddana gaar u ah eh, oo kaga duwan abaaraha qaarkood mararka qaarkood waxaa dhici jira meel dhibaata ka dhacda oo gurma degdeg ah ay ummaddu isugu tagto dibadda iyo gudaha tan waxaa la yidhaahdaa simaan la yidhaahdaa marka laga bilaabo koonaha soomaaliya ilaa koonaha kaleetood een, waa dadka wada gaartay waxayna maraysaa heerka saddexaad ee geeriday maraysaa waxaa laga soo gudbay ee xaalufkii waxaa dhammaaday xoolihii hadda waxaa dhammaanaya dadkiia dhammaanaya waxaa loo baahan yahay marka een, dadaal ka badan iyo feejignaan ka badan iyo ka- degdegsiimo ka badan ee, sidii hore sababtoo ah maalintii gargaarkaas uu dib uga dhaco waxaa ku dhimanaya dad soomaaliyeed oo laga yaabo inay ku badbaadi lahaayeen haddii ilaahay qadaro ee, maaragtay waxyaalo yaryar ah oo annagana aan awoodi karno ee, ayagana u noqon lahaa badbaado u noqon lahaa Ee, waxaa marka muddo guddigu hadda uu aad maaragtay isugu xil saaray sidii dadka maadaama wuxu ay tahay mid aan meelna ayna maaragtay ka roonayn ee kulligood dadku ay isku wada siman yihiin oo markaad idaacadaha fiirisid iyo markii maaragtay warbixinaha guddiga loo soo gudbiyey ee, aad dhegaysato aad argagaxayso ood leedahay tolow shalay hadda intaas dhimatay birrina meeqaa maaragtay aad ku xigi doonta arrintaas marka waa arrin runtii tiiraanye leh waa arrin u baahan in sidii aan u shaqaynaynay si ka dhaqsiyo badan oo ka degdegsiyo badan ee, in loo gaarsiiyo dadkaas wixii lagu maaragtay gargaari lahaa Ee, guddigu waxay diyaariyeen dhakhaatiirtii waxay diyaarin inta karaankooda ah dhinaca dhaqaalaha waxay qorsheeyeen qaabkii iyo sidii lagu keeni lahaa waxaa kaloo taa ka sii daran abaartaani ma aha abaar bil iyo bilooyin ama ah sida la leeyahay oo la saadaalinayo waa abaar soconaysa muddooy- muddo dheer oo dhowr bilood ah marka haddii maanta geerida ay bilaabatay maalin maalinta ka dambeysa waxaad dareemi kartaa inay geeridu sii badanayso Si- wax keliya un kaga hortegi karno ilaahay baa wax badbaadi kara in annaguna aan isku cafi karno waxay tahay in inta karaankeenna ah waxa aan qabanayno ay noqdaan wax dhaqsiyo ah oo degdeg ah iyo wax maaragtay gaari kara meel kasta ilaan hal meel keliya xataa wixii ma aha wax ku aadan markaad idaacadda fiiriso ama tviyada markay wararka soo tebinayaan oo aad aragto qorax iyo hanfi iyo dabayl kulayl leh iyo dadka oo mucsir ah oo tabar daran oo caato ah oo sida maaragtay xoolihii markay ka dhammaadeen ilaa waa ogtihiin soomaalida inta ri u nooshaa xataa inuu dhaqaaqa lagama yaabo rigaasu sugaaya xataa ma qalanayaan waxaa arkaysaan maaragtay xoolo aada u fara badan oo maaragtay baaba'aya ayagana macluushoodii geeri bay hadda soo gaartay waxaa ayaan darro ah haddana ee dhulka soomaaliya qaybo ka mid ah ayaa jiilaalkooda wuxuu yahay baraf oo runtii anigu marka hore waxaan u malay jiray qabow caadi inay tahay baraf qofkii maaragtay uuna awoodi karin inuu kusii dhex noolaado sida gobollada waqooyiga somalilan oo kaleetood dadkii oo baahan oo maaragtay aan qabow aan hoy hay- hoy haysan ayaa haddana waxaa ku Qabow.
dhacaya Qabow.
qabow baraf ah oo ay maaragtay ay aysan ku dhex noolaan karin marka een dadkeenna waxay u baahan yihiin in sida hadda aan wax ku wadno si ka degdegsiyo badan oo ka dhaqsiyo badan weliba waxaa loo baahan yahay in gurmad diyaarado ah la helo marka een waxaa annaga hadda annaga isku tashanayna annaga isku tashanayna marka waa inaan ka fikirnaa dadku meeshay joogaan sidii wax loo gaarsiin lahaa oo degdegsiyo ah oo mataqaanaa isku isku xiran guddigu wuxuu u dhisan yahay qaab ah ilaa maxaan ku dhahdaa federaalka dowlad goboleedyada ururada bulshada iyo culamaa udiinka iyo ganacsatada wax ka maqan maanta ma laha laakiin haddana weli sidii aan rabnay hawsha nooguma socoto aad waa mahadsantahay daawad haddii aad aad nagu soo beertay daawada dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka kulanka toddobaadka oo aan t- ka hadlayno maanta xaaladaha abaaraha ka jira waxaa stuudiyaha ila jooga qaar ka mid oo xubnaha guddiga heer qaran ee wasiir bafo waxaan rabaa ee, dhaqaale aruurin oo ku aadan dadka sidii loo gurmin lahaa muddooyinka dambe dabcan oo ku hololeedeen marka ilaa iyo haatan baaqyada aad jeediseen iyo wax lahayo bal xagee wax maraya
Um, waxaan eh, eh, waxaanu bilownay baaqan xoogaa muddo hadda eh, bisha gudaheeda ah aan- aan ku jirnay maarata ay eh, waxaa guddiga uu ku talagelayay in dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aada looga soo gurman doono maarata Ah, annagoo og in gurmadka uu si dadban u bilowday ah, oo maxaan ku dhahdaa dad badan ay wax soo diraan banaanka wax ka soo diraan ganacsatada dalka joogta iyo dadka kaleetoo shaqeeya iyo kulli qofna aan la dhaafine qof waliba deegaankii uu kasoo jeeday dadkii joogay ay la xiriiraan oo intaa maxaan ku dhahaa, ama ama biyo dhaamin lagu jira ama cuno la diraayo jirto haddana ah, waxaan isleenahay eh, baaqii aan jeedinay jawaabta aan ka helnay midaan filayna ma ahayn yacni muddo bil ah baan iska daba wareegaynay oo aanu irdo badan garaacnay waxaan maraynaa ilaa iyo haddeertaan eh, laba boqol baan maraynaa maarat laba boqol oo kun baan maraynaa Ah, waxaana eh, qorshaha uu yahay hadduu ilaah yidhaahdo eh, maanta waa jimco weye beri sabtiga ah labadaas bal meeshii la gaarsiin karo deg dega in la gaarsiiyo laakiin markaad fiiriso dadkii aan la kulannay ama ganacsata ha ahaato ama baaqi oo qurba joogta aan ujeedinay markaad fiiriso intaba eh, waxaan islahayn qof walbana uu filaya waxaana la warsadaa eh, meeqa milyan baad soo xareyseen annana waxaan la ordaynaa boqolaal waxaan dhameyn baan la ordaynaa maarata waa nasiib darro dhacda weeye haddii taasi ay ku timid farsamo xumo waxaan jecel lahay inaan inta gadaal isugu noqono inaan farsamadeenna aan wax ka bedelno hadday ku timid baraarug la-aan iyo ka warqabid la-aan waxaa loo baahan yahay dadka meel kastay joogaan oo soomaalida ah inay garaystaan xaalkan xal sahlan inuusan ahayn Ah, waa nasiib haddeertaan alxamdulilah ay geerida saas uma badna Ah, laakiin qarkaa loo saaran yahay hadday sii socoto jilaalkii dheeraan uu naga dambeeyo waxaa ah, aan kolleyba aan isleenahay haddii ilaahay nimcadiisa uusan noogu deeqin oo aan hadeertaan wax nagu soo kordhin oo waxay noqon doontaa in la arko ee, dad maxaan ku rahdaa aada u- usoo qaxay ee, dad ee, geerida ay ku timid oo ballaaran oo badan waad noogtahay markii abaar ay timaado ee, waxay taabataan inta ugu nugul waa caruurta waa hooyooyinka maxaan ku rahdaa uurka leh ee, waa yeelka dadkaasi taabanaysaa maartaqaanaa marka yaan la sugin baan leenahay inta laga arkaayo shaashadaha intay kasoo baxayaan dad khalfoofa iyo dad mataqaanaa jidka ku geeriyooday iyo maxaan ku rahdaa qayladaas eh, dadka kasoo bixi doonta yaan la sugina intay goori goor tahay dadka loo gurmado dabcan adduunyadan hadda cilmiga kan markaad fiiriso abaaraha iyo waxyaabaha la xiriira Eh, waa wax muddana iska soo socday hal mid baa adduunyada oo dhan ay yaqiinsatay oo aqoonta haddeertaan waxaan ku rahaa daraasaadkii lagu sameeyey kasoo baxay waxaa weye abaar looma dhinto waxaa loo dhintaa waa gargaar la-aan ya yacni abaartu waa imaanaysaa hadday dhacday hore usoo dhacday waana dhici doontaa meelo badan oo waxaa la arkay abaar xun intay ka dhacday aan dadkooda ayan dhiban sababteeda u dhibanna waxay ahayd waxa waa loo gurmaday waxay heleen waqti ku habboon in raashin la siiyo biyo la siiyo gabaad la siiyo dhaxanta maxaan ku meel ay ka galaan haddii dhaxan shaqal in inay helaan Ah, annaga ah, dadka soomaaliyeed waa dad fiican shaki kama taagna mataqaana laakiin waxaad moodaa in aada loo gaabinayo hadeertaan annana saaka waxaan inta u fadhinaa waxay tahay inaan kusoo celcelinoo niraahno ay eh, eh, eh, guddigeenna waxaa u u qorshaysan hadeertaan ah, eh, in ilaah baa naga saari kara horta hore tababaryada ilaahay aan u jeesano waxaa soo socda qorshe roob doonaha soo socda oo maxaan ku rahdaa oo oo dalkao dhan la rabo in laga hirgeliya la rabo marka xiriirkii wixii baa la sameyn rabaa Eh, isla mar ahaantaasna eh, gurmadkuna intaa ka bato is aruurinta inay intaa ka badato oo dadka australia jooga wax soo aruuriyaan kuwa it- maxaan jooga italiya jooga soo aruuriyaan kuwa maxaan ku rahdaa jooga carabaha jooga soo aruuriyaan Eh, waxyaabaha ay gaargaarka u diraayaan oo qoysaskooda u dirayaan ka sokow haddana in Tan guud ay ka qayb tan guud inay ka qayb qaataan haddii gurmadka guud uu fiicnaadana dadkeen oo dhan waa noo wada fiicnaanayaan haddii ilaah yidhahdo marka eh, gaar ahaan eh, eh, waxaa aan- aniga aan isleeyahay ay, um, shirkadaheenna hadeertaan waxaanu u gudbinay waraaqaanu u gudbinay oo aanu dalbeyno shirkadaha ganacsiga aan aan ka dalbeyno inay eh, wax yaro lagu dhaqaaqo ay ku bilaabaan Eh, saad ogeyd eh, maalin dhaweytana golaha wasiirada wuxuu gaaray go-aan buu gaaray oo eh, lacag lagu soo aruurinayo oo ka imaanaysa dhinaca dowladda ka imaanaysa dabcan eh, shaqaalaheena ilaa hadeertaan qaar badan baan mushaarkii aan qaadan oo bilooyin mataqaana waa la ogyahay laakiin waxaa a- a- aan rajaynaynaa xitaa inta ugu horeysa soo bixi doonta ama bil ha ahaato ama laba bilood ama saddex bilood ahaatee in ay way maxaan ku rahdaa loo isticmaalo inay qeybta qeybtooda kaga qaataan gargaarka kaga qaataan waxaa kaloo lasoo rogaya canshuur eh, muddadaasi socon doonta oo iyadana, eh, waxyaabaha lasoo eh, dalka la- maxaan ku rahdaa lasoo geliyo iyadan laga qaadayo dhanka heedaha gargaarka iyo Gargaar.
caalamiga ah.
Ah, intaas waa inta annaga aan aan ku dadaalin maxaa jira haddaa xusato baaqii la- eh, bishii koo iyo labaatanki Oct- eh, December lasoo saaray wuxuu wuxuu mudnaanta siinayay waxaan u baranay markay dhibaata dhacday inaan hano caawin hay-adihii caalamiga ahaa xagee adduunyada ka baxday waxaa la yidhi marka yaanan kor fiirinayna annaga aan- aan- aan isfiirino horta annaga aan isku tashanno dadweynaheena eh, dadaalka ay hadda wadaan hala sii xoojiyo wixii kaleeto laysku dhibi kara halaysku dhibo bal annaga aan maxaan ku rahdaa aan aan isxambaarsano markaana aanu aan u jeesano eh, caalami hay-adaha caalamiga haddaad soo noqotid nabad dhowra. hay-adaha caalamiga haddaa xusato sanadkii eh, hadda naga dhammaaday sideed boqol iyo siddeetan iyo shan milyan ayaa ay dalbadeen in soomaaliya ay ku kaalmeynayaan dhibaatooyinkii ka jiray oo mataqaanaa oo- oo- oo oo la xiriiray waxaa jira qorshe la yidhahdo qorshaha eh, ka jawaabista eh, a- am- samafalka soomaaliya oo sanadkiiba mar lasoo saaro Eh, lacagtaas waxaa laga helay nuskeedaa laga helay afar boqol iyo afartan iyo lix milyan baa laga helay yani nus ma soo xaroonin sanadka kan waxaa eh, la warsaday sideed boqol iyo lixdan iyo afar milyan baa la warsaday iyadana say noqon doonta ilaah baa yaqaan janna ay hadeertaan la joogaa weli shiin soo xarooday lama arko ama hal dollar oo soo xarooday weli ma jiro Eh, waxbaa lagaba bilaabay ilaa iyo soddon iyo laba milyan oo- oo afar milyan sanadkii hore kasoo hartay iyo waxbaa laysku bibiirsaday iyadiina hadda eh, qorshaheeda ayaa hay-adaha caalamiga ay gacanta ku hayaan annaga guddigeennana waxaan ku nidhi ah, yayan dhicin in qorshe aada nairobi iyo kusoo samaysaan meelo kale tinta meesha aad keentaan aad tidhaahdaan waxaan ka fulinaynaa soomaaliya aan ka fulinaynayo saddex milyan oo qof aan kaalmaynaynaa saddexda milyan hal meeshay kala joogaan ha naloo sheego ha la yidhaahdo qorsho ha ahaado qorsho ku salaysan dowlad goboleedka ha la yidhaahdo puntland dhibaatada ka jirta waxaan ugu talagalnay intaasoo cunno oo puntland la siinaya intaasoo biyodhaamin oo puntland la siinaya intaasoo maxaan ku rahda in la yidhaahdo intaasaan koof- eh, aan ugu talagalnay eh, maxaan ku rahdaa galmudug ugu talagalnay intaasaan waxaan ugu talagalnay koonfur galbeed si dowladaha meeshaha meelaha ka jira dowlad goboleedyada meelaha ka jira ay ula socdaan oo ay og yihiin waxa kusoo aaday iyo baahida jirta hadhowtana haddii ay uu farqi soo baxo meeshii laga raadin lahaa la yaqaano oo midaasaan haddaan beriyaan ayagana m- wadahadalladan noo socdaana ay ay ka mid tahay laba guddi oo guddi waxaan saarnay farsamo arrimahaas ka hadla aadaan mahadsantahay Eh, wasiir dhiblaawe waxaan rabaa eh, sida uu wasiir baaf uu sheegay in inta hadda ay haysaan lagu already lagu- lagu howlgali doono marka meelaha daran iyo baahida dadka kow in labo maxaa hadda ah بسم الله الرحمن الرحيم horta runtii abaartaani waxaa la yidhi waa abaar la yidhaha siman oo oo yani meel daran Meel ay iyo dhaafto meel ma aha.
roon ma jirto xataa meelihii webiga lahaa webiga yaa guray oo biyo la-aan waaye Eh, meelihii ceelasha lahaa ceelashii yaa guray meelihii oo matoorada saaraayeen oo ceelashii rigaga oo kaletood sidii ay u socdeen oo haddii habiyihii maalin aan la daminaynin biyihii laftoodii yaa yaraaday qaarkoodna ceelashii yaa hallaabay Eh, runtii abaartaani marka ma aha abaar la dhihi karo meel hebelaa u daran iyo meel hebelaa u daran iyo kan ma aha waa abaar runtii aada u siman waxa looga bixi karo keliya oo hadda soomaaliya badbaadin karo oo abaartan badbaadin kara waa in la helo gurmud walaal oo run ah oo dhab ah runtii soomaalidu waa dad deeqsi ah laakiin baraaruga ay baraarugsan yihiin ayaa laga yaabaa inay xoogaa wakti qaadato gaar ahaan dadka gurbo joogta ah waxaan rajaynaynaa inay aada isku xilqaamaan dadka gudaha hadda way shaqaynayaan aaday runtii guddiga ugu soo xirmeen way dadaalayaan waxaan rajaynaynaa dadka qurbaha jooga ee soomaalida ee maxaa la yidhaahdaa iyaguna sidaasoo kale inay aada ay usoo dadaalaan ee runta markii la yidhaahdana ma dhihi karno meel hebela maantay waxay tahay meesha ugu daran dabcan abaartu way kala daran tahay laakiin wayna kala horeysay laakiin maanta markaad fiiriso meeshii abaartu oo xilliga ugu dambeeyay abaartu ay gaartaa laga yaabaa inay ugu dhibaato badan tahay oo oo maxaa la yidhaahdaa eh, puntland oo kale waqti dheer abaartu ay soo haysay eh, somaliland oo kale ay soo haysay galmudug oo kale ay soo haysay markii la fiiriyo saameynta ay ay koonfur koonfur galbeed oo kale hadda saameynta ay dadka ay ku yeelata abaarta waqtiga is- ee xawaaraha ah oo deg dega ayaa wixii oo dhan qarinaya oo maxaa la yidhaha marka eh, runtii dhinacaas markii laga fiiriyo cabirku Waaw.
sidaasuu noqonaya aadaan mahadsantahay Eh, batuulo marka laga hadlayo in baraarugaba ha yaraado mise haata gurmudka sidii la rabay weli ma ahan ayaa la yidhi guddiga sida xubnaha kale ay sheegeen marka haweenka soomaaliyeedna abaabulka iyo marka laga hadlayo iyo gargaaridda iyo shacabka soomaaliya ilaah subxaana watacaala kasoo koow dhibaatada intii jirtay waxaa lagu tiirsanaa oo wax badan ka qabanaya dhanka haweenka ay ahaayeen bal maxaa xaggee wax ka khaldan yihiin bal fadhiga inaad si fiican ugu kacdaan aadaad u mahadsan tahay Ee, kuley qofku markuu muddo badan soo shaqeeyayay oo oo maaragtay culays ku dhacay ee, mar waxaa loo baahan yahay in xilkii lala qaybsado oo lala qaado marka ee, iyadoo saas ay jirta haddana dadka soomaaliyeed ee dibadda ku nool ama gudaha ku nool ee, kama marna inay ka qaybgelayaan ee, sidii abaarta looga maaragtay wax looga ee, looga qaban lahaa oo waxaad arkaysaa ee, gobol gobol ha noqoto ee, mataqaanaa reer reer ha noqoto qoys ha noqoto qof soomaali ah oo uma malaynayo ku nool dalka iyo dibaddaba inuusan abaartaas shaqadeeda ku jirin guddiga waa maqa- waa magacaaban yahay waxaa loogu talagalay coordinationka shaqada socota iyo sidii maaragta loo dardargelin lahaa oo wax loo qaban lahaa ila mas-uuliyaddaa saaran dowladda tabarteedu inkastaba ha la ekaato sidaa darteed annaga haddaan nahay marka ee, ururada haweenka Een, waxaa hadda isku baraarujinay een, in annagana si maaragtay guddiga loo ee, loo gaarsiiyo inuu ma- marka uu meel la tegaayo oo kale ama ee, marka la rabo in qolo loo diro ee, ee, macaawino la rabo inay ka mid noqoto cunto qallalan oo bisil inay ka mid noqoto marka hadda waxaan isku abaabulnay in la sameeyo ee, cuntooyinkaas wixii looga baahan yahay suuqana suuqa laga keeno wixii looga baahan yahay shirkadaha biyaha laga keeno ee, wixii maaragtay gabdhuhu ay gacantooda ku samayn karaanna ee, waxaa socota in la sameeyo oo ay ka uu ka mid yahay buskutka oo kaleetood iyo sabaayadda oo qaadanaysa muddo dheer inaad haysatid oo cuntooyinka maaragtay loo isticmaali karo ee gargaarka ee ka mid noqon doonta marka hawshaas ee, waa wadaan gabdhuhu waxaana insha allahu tacaala guddiga la wadaagi doonaa wixii kolba ay soo diyaariyaan si meesha ugu habboon marka marka ugu horreysoo la tagaba dadku weel xataa ma haystaan dadku hoy ma haystaan dadku waxay huwadaan ma haystaan ee wixiiba nool gurmadka keliya cuntada ma aha waxaa ka dhammaaday nafaqadii aa ka dhammaatay marka een, dhaqaatiir iyo nersin ayaa guddigu ay diyaariyeen oo iyaga laftigooda u- loogu talagalay meeshii la- kolba la tegaayo kuma filna dadka ka shaqeeya ee caafimaadka u jooga ee, maaragtay deegaanadaas ama meelaha qaarkood caafimaadna ma leh ee, wax u gurmanayana ma laha marka in ee, horta waxaa lagama maarmaan ah aan ka fikirno sida ugu dhaqsada badan in meel kastaba aan haddaan nahay ummadda soomaaliyeed aan ka keennay dadka dhibaatadu haysato wixii lagu gaari karo dayaarado in dayaarado lagu gaarsiiyo wixii baabuur lagu xataa daabuli karo in baabuur lagu soo qaado si meel ay ku noolaan karaan oo iyaga laftigooda wax loogu qaban karo laysugu soo ururiyo marka ara- abaartu way baahsan tahay dadki waa wada haqban ee maxaan way ku adagtahay xataa qofkii reer miyiga ahaa ama reer guraaga ahaa inta laba neef ay xoolihiisa ka dhooshaan wuxuu ka fikiraya ma naq meel leh meel naq leh soomaaliya maanta ma jirto meel walba way xaalaftay waana wax maqaadiir ilaahay ah oo ilaahay subxaana watacaala aan ka baryayno inuu naga dhaqo isagaa naga dhaqi kara isagaana raxmaadkiisa iyo gargaarkiisa lagu dhargaayay inuu naga dharjiyo waxaa kaloo ummaddu u baahan tahay een, xilligan oo kaleeto in ay ka dhowdahay isu imaatinkooda iyo wada shaqayntooda iyo gurmadkoodu marka caadiga la yahay oo maaragtay aan eh, si dhaqso jawaab ah nalo kaga helo marka haween ahaan eh, ururada haweenka iyo ururka haweenka qaranka intaba arrintaa waa laga tashaday waxaan go-aan ku gaarnay guddiga gurmadka abaaraha qaranka wax maaragtay lacag ahaan ay usoo ururinayaan oo lagu soo shubayo inaan ku dhinac wadno cuntooyinka qallalan oo laga soo ururiyo mataqaanaa baqaarada hadday tahay kalluunkii hadday tahay biyihii hadday tahay maxaan ku dhahdaa ishaga buskud oo gacanta ay ku sameeyaan laba nooc oo buskud saddex nooc nooc ay doontaa noqdo qof walbaba wuxuu xirfad u leeyahay inuu dubo oo gabdhaha maaragtay distribution loogu sameeyo cuntada oo iyaguna ay maaragtay wixii keeni karana ay keenaan wixii farsamo yaqaana ay sameeyaan marka gurmadkaasna hadda wuu bilowday oo maaragtay hawshiisii gabdhuhu waa ku tashadeen taa ma ma aha wax ka maaragtay dabooli kara baahida hadda taala laakiin yaan wax baaqanin hal buskud intuu cunug mataqaanaa uu heli lahaa ama biyo yaroo maaragta nafaqa ah uu heli lahaa ama maaragta biyo uu cabo oo nadiifa la siin lahaa waayo waxa hadda daacun caloolaha haddana isu bedelay markii baahiyii ay dhacday oo ilmihii laga s- maaragta laga soo qaado meeshii ama eh, maaragtay loo gurmado haddii la siiyo eh, biyaha booyadaha iyo kuwa baraagaha haddii la siiyo automatically eh, dadkii maaragta tabarta yaraa iyo caruurtiiba daacun caloola isku bedeshay adoo tii horeba la liitay oo maaragtay aan jirkaaga difaac uusan lahayn markii wixii ugu horreeyo aada hesho oo nafta aad ku qabato dadka bani aadanka xataa waxaan xal arkaya nin la biyo biyo biyo waa runtiis biyuhu waa nolosha waa marka qofaan biyaba haysanin marka ugu horreyso marka uu dhibicda ugu horreysa calooshiisa ku dhacda haddana wax isu bedeshay ila biyo waa contaminate maaha biyo maaragta laga shaqeeyo oo nadiifa ma ah marka een, ilaahay subxaana watacaala isagaa wax badbaadiya laakiin waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed dadaalka aan wadno ma yara laakiin waa inaan sii dardargelinaa oo aan ka fikirnaa inta qof oo maanta haddii ilaahay u qoro inay dhimato waa dhimanaysaa laakiin annaga dadaal la-aanteena inay wax nooga dhintaan ma qurux badno aada waa mahadsantahay wasiir baafo waxaan rabaa eh, dhanka abaaraha iyo waxyaabaa marka laga hadlay qof khabiir dhanka beerahana waa tahay sidoo kale la taliyaha haddaanan khaldanayn dhanka aafooyinka xafiiska wasaarahan waa tahay marka laga hadlay abaarahan oo kale aaday usoo laalaabteen wax tabaabusho ah oo dhanka marka laga hadlayo oo hadda hay-adihii maadaadaay aad ka hadashay oo kalea ma jireen waxa ka hor intaysan waxaan soo bixin waxyaabo oo dhinacaas marka laga hadlayo oo abaaraha sababta waxaa wararka qaar ay sheegeen hadda webigii qaybo ka mid ahay sidii sanadkii lasoo dhaafo oo kalea waxyaabaha soo laalaabanaya maxaa maxaa la is leeyahay
ay gaar ahaan abaartii laba kun iyo koob iyo tobankii ka dhacday geeska africa waxaa ka dhashay ra'yiga ah maadaama abaaraha ay soo noqnoqonayaan ee ma habboon tahay in laga sii taxadaro maxaa la qaban karayaa in laiswarsado marka ra'yiga kan ah oo adkeysiga aafooyinka waxay yidhahdaan resiliensiga af ingiriisiga lagu yidhahdo ayaa aada usoo xoogeystay iyadoo middaa lagu saleynayana eh, deeqbixiyaal badan waxay bilaabeen inay maalgeliyaan mashaariic ee loogu talagalay abaarta ka hor in dadweynaha lagu kaalmeeyo si markay abaarta timaado xataa haddii ay waxgaaraan ayan meel fog ugu dhicin oo maxaan ku rahdaa meel ay ka dhaqso uga soo kabsan karaan ay noqoto maarata soomaaliya markaad fiiriso em, qolada eh, maxaan ku rahdaa european unionka ayaa ugu badnaa wixii mashaariicda noocaas oo kale taageliyay waxay waxaa la geliyey um, NGO-yo ama hay-adahan aan dowliga ahayno oo caalamiga ah oo isu tegtegay ayaa waxay samaysteen eh, dalladay samaysteen Um, toddoba ka mid ah waxay la baxeen soomre bay la baxeen waxaa mashruuc loogu talagalay abaaraha in lagaga hortago ay ka hirgelinayeen eh, koonfur galbeed gaar ahaan beendhabo iyo afkooyay ku talagaleen in shaqada ka qabtaan Ah, qolo kaloo iyagana ilaa iyo shan isu tegay ah waxay brics la yidhaahdo waxay ka qabanayeen dhowr gobol bay ka qabanayeen oo b- ay ku jirto koonfur galbeed ay ku jirto hirshabeelle ay ku jirto maxaan ku dhahdaa galmudugna ay ku jirto dhowr waxyaaba ka qabanaya Um, kuwa hore somreb ilaa iyo koob iyo toban milyan oo euro baa la siiyey Eh, k- qolooyinkan brixna waxaa la siiyey toban milyan baa la siiyey laba kaloo ayagana isu tegay oo jubbaland oo iyagana ka hirgelinayeen ilaa iyo toban milyan baa loogu talagalay maarata inay ka hirgeliyaan waxaa kaloo jira Ah, hay-adda maraykanka ee u s aid ka la yidhaahdo ayagana saddex iyo labaatan milyan bay waxay geliyeen saddex hay-adood oo ka shaqeeya qaar somaliland ka shaqeeya eh, puntland ah, iyo intaa kaleeto meel meelo badan ka ka shaqeynaya ayagana ilaa iyo saddex iyo labaatan milyan bay geliyeen Um, waxaa kaloo jira eh, hay-adahan un-ka ah oo saddex oo isu tegay f a o iyo w f p iyo unicef ayagana waxay wadaan barnaamij saas oo kaleeto oo loogu talagalay abeeraha in lagaga hortago loogu talagalay oo waxa ayna isku bahaysteen inay shaqadaas qabtaan Ah, waxaa kaloo ah, ah, jira mid loogu talagalay qaxootiga soo noqonayo markay soo noqdaan ayagana in lagu kaalmeeyo ilaa iyo soddon iyo xoogaa milyan ah oo euro oo euda ay bixinayso marka haddaad isku dardarto um, yacni waa lacag aan yarayn lacagta gashay Ah, haddana abaartii waan haysaa markaan oo kale waa marka loo baahan yahay marka in in wax layska cambaarayo layska eedeeyo keliya looma baahnayo waxay u baahan tahay isku xirkaa in la fasiyo waxaa la yidhahdo war mashaariicdii aan qabanay oo loogu talagalay abaarta in maxaan ku rahda loola hortago haddii abaartii timid imise nag- no- naga badbaadisay
qiimayntii la sameeyay ee qiimeynta la sameeyo qiimeyntaasna markaa ay lagu saleeyo dooda hadhowta lala gelayo maxaa jira haddii mashaariicdan ay yihiin mashaariic sax ay yihiinna meeshaasay ka muuqanaysaa haddii qaabkii loo fuliyey uu khaldan yahayo yani qof laga hayo madaxa laga hayo suulkiisa lala xarbinayo hadday tahayna i- iyadana in in la ogaado Ah, dabcan kolleyba meel cidlaa kumaan yidhi xunbaa si looga faa'iiday laakiin faa'iidadii laga rabay ma laga helay sida la- sidee looga helay waa waxyaabaha hadeertaan eh, marka abaartan ay timid u baahan eh, tijaabi lin- mashaariicda tijaabi ay wadagaleen guddigood tijaabadan waxaa- inay guuleystanin karaan waxaan ku garanaynaa sida abaarta ay uga baxaan maarata markii abaarta dhacday dadkii ay lahaayeen waa kaalmeynaynaa abaarta ma ka baxeen mise kama baxin maarata Eh, inteedana kale inta abaarta ay qabsatay iyo inta ayaga kaalmeynayeen maxay kala ahayd haddii boqol qof ay abaar inta ku habsato laakiin laba keliya aad adiga ku mashquulsan tahay mashruucaas mashruuc marka ma noqon karo maaragtay abaar looga hortegi ma noqon karo waxyaabahaas oo waxyaabaha marka hadda u baahan inaan fiirino Ah, malaayiintaasna waa la geliyey xataa mataqaanaa.
tirada badan le meesha ee la geliyey mashru- mashaariicdaas ay sheegtay dowladda soomaaliya ee, muraaqabayn hoose in ay kor joogtayso wixii sidii la rabay ay u fulaan awoodeedi ma
haddaad fiiriso mashaariicda gaar ahaan kuwa eu-da deeqbixiyaashu way kala duwan yihiin maarata eu-da mashaariicdan hadeertaan ay samayso dhan mid kasta oo ka mid ah dowladda soomaaliya lug bay ku lahayd oo markii la heshiiska la saxiixayo waxaa saxiixa maalan eh, hesh- eh, jubbaland midka laga hirgeliyey waxaa saxiixay eh, madaxweynaha jubbaland iyo wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka wada saxiixay dabcan qoladii fulinaysana dhinac bay ka saxiixday Ah, midka laga hirgeliyey koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiirka qorsheynta ayaa wada saxiixay iyo qoladii hirgelinaysay marka meel aan eh, eh, dowladda inay lug ku lahayn lama arko Ah, oo dowladda laftirkeeda marka eh, eh, maxaan ku rahdaa ma waxay ku sineed oo keliya in meel inta lasoo fadhiistay saxiixa un ku dhufato keliya ku fileed mise run ahaantii qeyb bay ka ahayd mashaariicdaas waxaan isku dayeynay marka saxiixa lasoo gudbo inaan isku xir ka samayno hay-adaha kala duwan ee farsamo yaqaanada mala wasaaradda beeraha oo kaleeto wasaaradda biyaha oo kaleeto wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale wasaaradda qorshe- iyo eh, dowlad goboleedka iyo qolooyinka fulinaya inay is arkaan oo mashruuc intaan lagu dhaqaaqin ee laisla fiiriyo wixii qornaa maxaa laga bedeli karaa maxaa lagu dari karaa Ah, meelaha qaarkoodna eh, waxunbaa la dhaqaajiyey meelaha qaarkoodna waa laisku qabsaday oo hadda xataa way taagan tahay oo maxaan ku dhahdaa waa waa laisku haystaa Ah, marka hay-adaheennana hay-ada xoog badan ma ahan oo saad u dabagashaa ama mashaariicdaas intaad eh, eh, qiimeynta ay u baahan yihin aad u samaysaa waxaad u baahan tahay inaad leedahay farsamo yaqaano eh, run ahaantii kartina leh eh, eh, dhaqaalana leh oo oo- oo lagu ogyahay qof mushaarkiisa shan bilood uu ka maqan yahay sida dad u dabagala waa adkaanaysa maarta
aada bay umahadsan yihiin daawadayaal guud ahaan barnaamijkii kulanka toddobaadka oo aan kaga hadlaynay abaaraha ka jira gobolada dalka ee saameynta ku yeeshay dadka soomaaliyeed oo ay maanta eh, stuudiyaha ila joogaan xubnaha guddiga si qaar ka mid a xubnaha guddigaasi oo uu- ay ka mid yihiin axmed eh, cabdi axmed cabdi maxamed axmed baafo wasiirkii hore beeraha haatan ahna taliya adkeysiga afooyinka dhanka xafiiska ra-iisul wasaaraha sidoo kale axmed dhiblaawe xasan oo wasiirka beeraha ee ka- ka ah iyo galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed islamarkaana xubinka ah guddigaani batulisha axmed gab
Dhogaygu siduu ahaa dadkayga intaan la showray doodkayga hataan ciyaaray dalkayga hataanu heesay
dushiisa iyo daafihiisa khayraadka ku duugan hoosta haddaan duhur maalin weyda intaan isku wada dultaagay intaan darifyada ka taabtay wixii duugay haraaya dadayda yaree kacaysa digreeto intaan ku qeexay haddaan qalinka ugu duugay
dhogaygu siduu ahaa dadkayga intaan la showray doodkayga hataan ciyaaray dalkayga hataanu heesay
dushiisa iyo daafihiisa khayraadka ku duugan hoosta haddaan duhur maalin weyda intaan isku wada dultaagay intaan darifyada ka taabtay wixii duugay haraaya dadayda yaree ka